munaasabadan oo ahayd mid lagu xusaya asbuuca caalamiga ah ee dadka maqalka la ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin odayaal dhaqameed haween arday waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay cabdifataax mubaarak gudoomiyaha hay-adda horumarinta waxbarashada bulshada maqalka la kaasi oo sheegay in dhalinyarada maqalka la ay mudan yihiin in fursado waxbarasho loo abuuro si ay uga mid noqdaan bulshada horumarkeeda maxaa yeelay qofku markuu wax barto wuxuu baahayay fursada shaqa buura wuxuu baahayay dad isfahmaan isdhexgaan wuxuu baahayay mawaralahan qofku uu dhiirayay marka intaas wuxuu ka heli karaa oo bulshada oo qarsan in qofka maqalka wax baran karo isbedel samayn karo bulshada kale wuxuu tari karo nolosha wax ka bedeli karo saas darteed sanad kasta wuxuu ku jiro isbuuc caalami ee dadka maqalka isbuucaasi
qaar ka mid ah dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa ku baaqay in la taageero dadka maqalka la waxaan ku boorinayaa waalidiinta soomaaliyeed ee maanta hoolkaana la jooga ama dhadhegaysa doona ardayda maqalkala wax way bara karaan waxaana loo sameeyey nidaam waxbarasho oo xuruuftii alafbeticalka ee soomaaliga ahayd erey walba ama xaraf walba loo qorayo
sidaan wada ogsoonnahay ama qaarkiina aa ogtihiin iyo intaa ogeyn baxaarna xaruntu waxay leedahay qeyb la dhaho audiology oo ah qeybta dhagaha iyo sameecadaha iyo maqalka lagu cabiro heerka maqalka uu marayo qofka waxaa dhici karta inuu ilmaha yar uu ku dhasho asagoo maqalkiisa xoogaa joogo laakiinse la tacaalid la-aan dhacda darteed ama sameecada aan loo xirin ama aan laga warqabin darteed inuu qofkii guud ahaan oo maaragtay maqalkii beelo
dhalinyarada anaga waxaan bartay waagii ay la as-aasi ayaan bartay ilaa haddana waxaanaan saaxiibo runtii waxaan ku booqday iskuulkooda waxaan ku booqday muxuu ahaa xarunta ururkooda waxay kaloo qeyb ka yihiin oo aan aada uga faraxsanahay barnaamijyada aniga oo qabto o dhan waa oo yimaadaan anigoo ku hadlaayo magaca waalidiinta waxaan aada ugu faraxsanahay in aan kasoo qayb galo xalfadda ardayda maqalkala ku maamusaya barashada suldhabaalada gudoomiyaha degmada hodan mudane cali axmed faarax cali fahle ayaa sheegay in dadka maqalka la ay yihiin dad dadaal badan wuxuuna sheegay in mar walba maamulka uu garab taagan yahay
sanad walba bisha ramadaan dadka oo lugaha iyo indhaha iyo waxaas loo baahiyaa gaarkaada gobolka banaadir qaybo kamid ah ilaa afra dadkan kale oo dhagahala maqalkala ayagana oo saaxiibadan nahana sanad walba bishaan oo kale ii yimaadaan sidaan oo kalean saaxiib ula nahay laakiin munaasabadan oo kale markii ugu horreeyey waxaan salaan uga sidaa oon u sheegay inaan xafladan aadahay guddoomiyaha gobolka ana duqa magaalada doctor xasan maxamuud mungaab oo runtii yiri salaan iga gaarsii waxaan diyaar unaha haddaan ano afkiisa ku hadlaaya dadkan baahiyahooda maqalkala ee gobolka banaadir ku dhaqaan halkan jooga wax alla wixii duruuf ah ee lagu tari kara maamulka gobolka banaadir ku tari karo maadaama uu yahay guddoomiye isbedelna la yimid rabana bulshada noocaan oo kale in loo dhawaado oo maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinkuba inay u dhawaadaan dadka noocaan ah